waxaa dhinacayga fadhiya sidaad maqlayseen codkiisaba ismaaciil xuseen farjaro barnaamijka maantao kale aad sugtaan ee hibada iyo hal abuurka inoo haya ismaaciil barnaamijka hordhac yar naga siiya cashay toddobaadka waxaynu ku eegeynaa bal dhinaca dhalinyarada iyo dhaqanka gaar ahaan dee heesihii hore heesa hawleedyadii waxyaabo kala duwan marka dhalinyaradii dhaqanka maxaa iska galay dhalinyarada sida ay uga war hayaan qaarkood waa wadamada qurbaha jooga dadka qaybgelaya barnaamijka hay gaar ahaan codkii inantii aad maqlayseen oo kale dalka sacuudiga hay ayay ku sugan tahay waaw oo saa ugabi ma- talo may ku dhawaatay mise way- mise way tagtay saan filayo xillig dambay tagtay waa gartay waayo codkaasi markaad yara eegtay ah meelunbuu hidda raacaya iska daa hooya guriga fadhida aad iyo aad marka caashay bal waxaynu eegi doonaa dhinacyo kala duwan bal marka ugu horeysa een, cali ileeye oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa waxaan weydiiyey bal inuu sawir inaga siiyo heesaha dhinaca dhaqanka waa la ablaablaya waayo heesu way kala duduwan yihiin dee inagu hees markaynu maqalno ama dhinac xiliyadan dambe oo kale waxa xa- aynu xusanaa dee kuwan music ah waa gartay marka waxaa la rabaa iyadii oo laxankii xaafadaha uu saaran yahay ee dadkii meeshaa deganaa iyo dee heesa hawleedyadii la- ay isku mala eh, maaweelin jireen marka shaqada la qabanayo dadku ama adhiga marka geela la f- eh, la samaynayo marka bal cali ilaaya ayaan weydiiyey in uu sawir inaga siiyo heesaha dhinaca dhaqanka ay soomaalidu isticmaali jirtay iyo abla ableyntooda inta uusan ka garanayo
hees dhaqameed oo dadka qaarna ay u yaqaanaan hees howleed waa heesaha ablaga soo gaadhka ah ee lagu madadaasho culayska hawshana la isku dhaafiyo lama garanayo heesahaas goortii la tiriyey ama ciddii tirisay toona balse waa heeso caan ah oo ku baahsan geyga soomaalida hees marka aynu leenahay waa ay ka duwan tahay maanso waayo heestu waa god maanso oo jiib jaan iyo luuq lagu kabay yacni gabay geeraar jiifto iyo wixii la mid ahba hees waa laga dhigi karaa waa marka laxan luuq ama muusigba la saaro sida heesahan casriga ah heesaha aynu ka hadlaynaa waa heesihii dhaqanka ahaa sida kuwii waraabka geela ama samaynta hararka iyo wixii la mid ah dadka suugaanta gorfeeya siyaabo kala duwan ayaa ay u kala qaybiyaan hees dhaqameeda mar waxay yidhahdaan waa hees howleed hees ciyaareed iyo hees caruureed mar kalena waxa ay u qaybiyaan hees guri hees guunyi ama hees geel hees gego ama hees ciyaareed afarta aynu soo sheegnay ee hees guri hees guunyo hees gego iyo hees gaban haddaynu soo qaadano tusaale ahaan oo kale heesguriga heesgurigu waa suugaanta ay haweenku adeegsadaan inta ay ku foogan yihiin howlaha guriga dhexdiisa ka socda waa suugaan ay naftooda kaga fudaydiyaan culayska iyo canaabta shaqadu leedahay dhammaan shaqooyinka haweenku ay qabtaan mid kastaaba waxay u sameeyeen suugaan iyo heese kala jaad ah oo mid kastaaba cod iyo bad iyo dhadhan gooniya ay leedahay sida heesaha haanta heesaha kebedda heesaha aloolka iyo heesta cawska iyo kuwo kaloo badan imanka haddaynu tusaalahaan soo qaadano marka haanta la lulayo ama cirta la lulayo heesta haanta waxaa ka mid ah heeso badan bay leedahay deegaanada soomaalida mid walba dhinac gooni looga yaqaano laakiin waxaaynu soo qaadan karnaa gacantayda kuma tolanin gacalkayna ima siinin waa gorobtaan xooleeyey oon guri ka soo
Een, cashay tusaalahaan marka laga hadlayo guriga oo kale ereyga guri baa ku jiray Een, so- xilligan waxaynu xasuusanaa marka guri lagu yidhahdo daarbin xasuusana daarta iyo meesha aad ku nooshahay aad iyo aad laakiin xilligaa hore dee guriguu ka duwanaa aqal soomaali bu ahaa
marka de waa aqal soomaaliga iyo soo koray aad iyo aad aqal soomaaligu halkuu ku dhashay marka daartuna halkay malaha ku kortay ku Dee dhashay halkan hay daartuna iminka waxyaaba yaroo kooban baa dhismaha daarta uu ka kooban yahay. wax dhex yaalla maaha halkaa laakiin waxaa la samayn jiray caws waxaa la samayn jiray kebedi waxaa la samayn jiray een, dhegihii loolkii een, mag- macna a- a- a- arrimo badan baa la samayn jiray arrimahaasoo dhanna gacantay dadku u samaysan jiray waaw marka hadda waa iyagii iyo mashiino loo samaystay waa alwaaxdii iyo tiirarkii iyo birihii iyo shubkii iyo shameytadii waxaasoo dhan hadda markaa bedelay oo lasoo dhoofsaday intaasan Waaw.
ku dar intanna iyagas marka marka ay samaynayaan oo kale heese kala duwan ayay u qaadi jireen tusaale ahaan amran xuseen cabdi oo iyadu dalka sacuudiga ku sugan bal iya- iyadana aan weydiiyey bal heese hawleedyada aqalka loo qaadi jiro oo kale waxyaabaha ay ka xasuusto ismaaciil oo walaal ummad kastoo adduunka ku uumani waxay leedahay af iyo dhaqan u gaara sida oo kale soomaaliduna waxay leedahay af iyo dhaqan u gaara hees howleedyaduna waxay ka mid yihiin dhaqanka soomaalida inta badanna hees howleedyada waxaa adeegsada haweenka soomaalida waqtiyada ay hayaan howlaha kala gedisan ee nolol maalmeedkooda heesahaasi inta badan way kala gedisan yihiin oo mid kastaba waxbay qusaysaa sida aynu ognahay soomaalidu waxay leedahay aqal la yidhaahdo aqal soomaali aqalkaa waxaa lagu dhisaa agab kala gedisan sida cawska aloolka kebedda dhigta udubka loolka iyo xadhkaha oo mid kastaba laga sameeyo wax gooniya agabka aqal soomaaliga lagu dhisaa mid kastaba wuxuu leeyahay hees u gaara oo marka la samaynayo ay haweenka soomaalidu adeegsadaan inta badan heesaha ay haweenka soomaalidu adeegsadaan waa heeso fariin xambaarsan oo xigmadi ay ku jirto haddii aynu soo qaadano heesta aloolka aloolka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aqal soomaaliga ugu wanaagsan ee ay ugu jecel yihiin haweenkuna gabadha aqal aloolla ku jirtaa waxay ka dhignayd waqtigii hore gabadh daar ku jirta haddii abal aynu soo qaadano heesta aloolka heesta aloolku waa hees fariin sida inta badan oo haweenka kale ku dhiirigelinaysa in ay samaystaan alool waxaana heesta aloolku odhanaysaa daah walaalkiisow duca wanaajow dabnooleeye duur qalihilow daah walaalkiisow duca wanaajow dabnooleeye duur qalihilow naaganta xidhaney docadadhooley ninkeedii dabayl horyey naagantaridhaney docadalooley wan loo dilay dugaan gurayey naagantaridhaney docadalooley tuguu doonya dooyayey
waan gartay cashay dee si wanaagsan baa loogu heestay soo maha aad iyo aad xiliyadan dambena ismaaciilow aan kuugu dare gabdhihii soomaaliyeed way sii casri bay kasii dhigeen way sii wadeen way sii wadeen ila- ilaa lama sii dayn kara mogta maansadan sidana macaan aad iyo aad aroosyada heesaha loo qaaday ka mid noqota markaasaa weliba een, marka gabdhaha shaashka loo saarayo kale waa toddobadii ay tegina mayne tulmo shaasha loo saaro marka way soo socotay way soo socotay marka maansooyinka wanaagsan lama sii daayo aad iyo aad aad iyo aad marka dhinacyo kala duwan ayay u tiriyaan oo haddeer tusaale ahaan een, aqalkii baa lasii kala qaadayaa kebadii baa gaar loogu sii heesayaa een, cawskii baa loo heesayaa aloolkii baa loo heesayaa marka qaybo kala duwan baa marka mid laga tegay bal mid walba Mid kaale- walba.
inteedii baa la siiyey welibana haddii la isiraa gala cadaalad iga dhe
qoladaas way cadaalad baddahay sooma aad iyo aad aad iyo aad mid waliba haddii hees gaara loo qaaday aad iyo aad bal qaybtana aan dhegeysan bal aynu mar kale ismaaciilow soo qaadano hees ka mida hees howleedyada ay haweenka soomaalidu adeegsadaan weliba markan waxaynu soo qaadanaynaa heesta kebadda kebaddu waxay ka mid tahay agabka lagu dhisaa aqal soomaaliga weliba aqalka kebadda lagu dhisaa wuu ka qurux badan yahay aqalada kale gabadha kebad samaysataana way ka sheegan tahay oo ka dhex muuqataa haweenka kale heesta kebadduna waxay ku bilowmasaa sidan geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool mudhay mulaaxdiyey geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool mudhay mulaaxdiyey xaabsatoy kabadey xadhig ma reebey allow bilisilkeed qariyey naagta kabadalahey kaalin daraney adaankaydu sii dhiganey koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel ma lahayaayey baarqab waa seedo sariba mayne sagaal jiran irmaanayney sagaal jiraan irmaana inay kabaddi haddii loo hayso waxaa jira cashay waxaa jira miyiga marka la joogo dhigaalka caanaha inta badan waa sida xoolaha la maali jiray ha marka reer miyigu xilligaa hore noloshooda oo dhan way lasoo bixi jireen waa garta marka kaydna waa inuu jiraa xilligan Haddii- iminka saliidan la doonanayo iyo waxna ma jirin hay subagooda iyo sixintooda iyagaa samaysan jiray way isku fillaayeen waa isku tirsadeen midna waxaa laga shiili jiray hilbaha oo halkan la dhigan jiray midna caanaha laga saari jiray midna caanaha laga saari jiray Hay.
marka caanahoo kale haanta marka laga saarayo marka hore waa dee caanihii baa lasoo lisaya tusaana caani adhiga oo kale dabeedna waa la dhigaya waa la dhanaaninaya marka haanta oo kale marka waa inay gabar soo fadhiisataa ama hooyo soo fadhiisataa inta labada lugood dhexdooda la geliyo saas inta loo raxo Aad haddana iyo aad.
heesna loogu daraa aad iyo aad ila subag inuu soo baxaa la rabaa subagii marka inuu soo baxaa la doonaya marka waa waana meelaha inta badan he- he- macnaha aan kolba anigu shaksiyan aan ka heli jiray marka loo heesay oo waa garta oo dee nafsi ahaan saa marka marka subaga lasoo saara miyaa sugi jirta mise marka caanaha subaga laga saara caanaha iscabsiciirta anugu caa- waxaan jeclaan jiray caanaha inta marka saa ay u kala baxaan intaan subaga la shiilin ama la kala dhigdhigin isagoo sidiisa ah, sidiisa yar inaan bal yara dhadham waa kuwii lagu subkan jiray ismaaciilo absolutely bal haanta iyo heesaheedana aynu eegno
sida caadiyanka ee la wada ogyahayba ilaahay ummadda soomaaliyeed wuxuu uu ku galladay xoolo nool xoolahaa noolna soomaalidu siyaabo kala gedisan ayay uga faydaysataa haragooda cadkooda iyo caanahoodaba wakhtiyada uu roobku do-o sida aynu wada ognahayba waxa dhala xoolaha xooluhu marka ay dhalaanna caano badan ayaa laga lisaa haweenka soomaalidu waxay samaysteen haan loo yaqaana haanta caanaha lagu lulo waxa ay dhiteeyaan caanaha adhiga waa marka aan ku leeyahay caanaha ayay dhiteeyaan kuma jiraan caanaha geela inta badan waxay ay dhiteeyaan oo la lulaa caanaha idaha iyo caanaha riyaha habeenkii marka la dhinso waxaa lagu daraa caanaha in yar oo dana ah oo dhanaan waana la dhigaa oo waxaa loo yaqaanaa dhito ayaa caanaha loo yaqaanaa salaada subax xilliga waagu uu beriyo ayay haweenku waxay soo qaadaan haanta caanaha lagu lulo waxayna ku shubaan caanihii xalay ay dhiteeyeen oo gadhoodhay caanaha marka ay ku shubaan haantii oo sii culayd oo inta xalay la culay meel la sii dhigay ayay caanihii ku shubaan haantu waxay ka kooban tahay haan iyo daboolkeedii daboolka iyo haanta waxa u dhexeeya wax loo yaqaano lingax lingaxa waxaa laga diiraa geedka loo yaqaano galoolka diirkiisa sare weeyaan oo soomaaliduna ay ugu yeedho maydhax maydhaxdaa inta biyo lagu rido ama haweenku ay calaaliyaan ayaa waxaa lagu maraa furka haanta xadhigna korkaa lagaga xidhaa furka haantu wuxuu leeyahay dalool yar oo kalba laga eego caanaha in ay een, ay keeneen burcad iyo in kale haantaas haweenku marka ay lulayaan waxay u adeegsadaan hees loo yaqaano hees howleed oo kala gedisan subaga marka ay burcad ka keeni weydo inta badan haweenku mar way canaantaan marna way la hadlaan oo si yar bay ula hadlaan bal aynu soo qaadana heesaha mid ka mid ah haanta loogu heeso gabadhii oo haantii ay burcad u keeni weyday ayaa haanteedii bay la hadlaysaa markaa waxay leedahay nafudo nafudo mafayoobiyo ogide fara kuguma yaalaane ma furtaa laga dhuuqay Een, marka ay la hadlayso gabadhu waxay leedahay naafuuda naafuuda ma fayoobiyo ogi oo maanta caanimaad keenin farana kuguma yaalaano xadhigii laagama furfurin ee ma furtaa lagaa dhuuqay furtu waa daloolka yar ee haanta weeyaan ee daboolkeedu dalool yar buu leeyahay oo lagu gufeeyay inta badan maydhaxdii maydhax yar oo lingixii haanta laga jaray mar kale ayay haddana gabadhii la hadlaysaa haanteedii waxa ayna leedahay
Een, markii la hadasho dee way way u gabaydaa iyada dee waxay leedahay dee haanay i haanay bullay i bah ma garanaysaa waa waa haan- haantii waa loo sii heesaya marka waxay leedahay caanahani haddii ilaan saana kaama muuqato oo raad in caanahani la furfurtayna meesha kama muuqatay xaggee caanihii ka baxeen aad iyo aad aad iyo aad marka waxaa jirtaa dee reer miyigu noloshaasi iska haysan jiray oo haatan- bilaa shidada ah bilaa shidada ah wax walba iyagaa lahaa heestooda iyagaa lahaa awshooda iyagaa lahaa say u qabsanaya iyaga haatan waxaad maqashaa in badan qof dhegaysanaya heeso miisiga markaasoo dana wuxuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan isku madadaaliyo waa gartay berigaa hore dadku waxay isku madadaalin waxay leeyihin hadday fahmi waayaan tusaale ahaan hadday rabkaan halka iminka baadhi la qabto macnaa waxa lagu leeyahay baadhi baa la qabto cid baa lagu soo dhaweyna B- beriga waxaa la qaban jiray ciyaaro dhaqameed inta laisu yimaadaa dhalinyaradu is aruursato cayaaraha nooc walaba iyagoo lala soo bandhigi jiray aadi oo halka weliba jaantii iyo jiibtan inta lagu daro dadku iska jimicsan jireen Saxdayda, haatan halka la yidhaahdo tusaale ahaan shi- xaflad weyn baa la qabanaya waxaa la leeyahay arrin heblaayaa laga shiraya shir jiraayad baa la qabanaya waxaasa la yidhaha soo ma Ha, beriga hore alla bari waxbaa la samayn jiray markasta bulshadoo dhan bay isu iman jirtay marka la doonaya arrin xa- ama dee dhib- markay dhibaato dhacdana waa la samayn jiray alla bariga Een, marka wax laga ducaysanay marar kala duwan baa la samayn jiray mar baa jirtay dadku intay isu yimaadaan ohan jireen barteen iska alla barino dadkun reerkun ha isu yimaado aad Macnaa iyo inta- aad roob roobdoonna way yidhaahdaan waa Roobdoon marka way.
ilaahay sacbada loo goglanayo marka cali cali ilaya ayaan markii waxaan weydiiyey bal maxaa keenay xilligan in isbedel macnaa dadku aanay u isticmaalin heesa hawleedyada iyo waxyaabaha la midka ah sidii waayadii hore
waa run iyadoo hees dhaqameed yihiin suugaan hodan ah oo afkeena ka mid ah haddana waxaad moodaa in laga sii hayaamayo ama ay kaalinta ka riixdeen heesahan casriga ah ee hees muusiga loo yaqaano taana waxaa la ogaanayn karaa laba miduun kow goobtii laga tirinay ee miyiga waa laga yimi sidaa daraaddeed dee baahidoodiina dabcan waa isdhimaysaa sidoo kale facyowga dambe ee magaalada ama qurubaha ku kacaamay dhigaal ahaan laguma barbaarin barashada afkooda iyo dhuuxidda hodantinimada suugaantooda waxyaalaha aan laga guuri karin waxaa ka mid ah in tusaale ahaan heesaha dhallaanka waayo dee magaalada lafteeda dhallaan baa jooga u baahan af soomaaliga in lagu barbaariyo
marka caashay bal intaasin maanta sawir guudun baynu waxaan ka bixinayn dhinace waxaa laga yaabaa suuragal haddaynu waktiyadan soo socda oo kale toddobaadka soo socdo kale haddii aynu wakti u helno bal inaynu qayb ka mid eegno waayo qayb ka mid qayb kasta haddii la siraa yara eega iyadii baa dee si fara lama soo koobi karo fara badan ismaaciil de barnaamijka maalin walbuu soo taagan yahay dhegeystayaashuna waxay mar walba kaa damcayaan ama ay rabaan ay filayaan in ay kaa helaan wixii toddobaadkii hore maqleen xiisaha lahaa wax kasii xiiso badan marka dee halka xiisaa waxa looga marka waa loo sugaya yara cashay.
keedinaya xiisaa cawiska laga sugaya cashay
waxaa tahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen ismaaciil xuseen farjar ayaana isku soo duway halkaad kala socoteena waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a